kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda keer ayaa looga hadlayay sida ugu habboon ee wax looga qaban karo baahiyada dhanka adeegyada aasaaska waa nolosha bini'aadamka ay u baahan yihiin barakacayaasha ku nool deegaanada galmudug waxaana kulanka ka qayb galay xubno ka socday wasaaradaha galmudug qaarkood iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo iyo saraakiil ka socotay hay-adda keer nimco xasan iyo cali axmed maxamed oo ku hadlayay magaca hay-adda keer ayaana ugu horeyn kulanka ka hadlay iyagoona ka warbixiyey ujeedka uu ku saabsan yahay kulankaana waxaan rabaa halkan inaan ka yara taabtaabto ahmiyadda iyo ulajeedada uu leeyahay mashruucan aynu maanta goobta u fadhinaa magaciisa waxaa la yidhahdaa durable solutions for retaining an IPP from Somalia oo ah sidii waxtar loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha iyo dadka soo laabtay ee waddanka ku sugan waxa uu socon doonaa muddo saddex sano ah total ahaan budgetkiisa guud waxa weeye toban kun oo euro meelaha ka shaqayn doonaana waxa weeye puntland oo magaalada boosaaso gaalkacya ah iyo galmudug oo gaalkacya south cadaada iyo dhuusamareeb ah waxaan halkaan u fadhino in la yidhaahdo migrationka oo ujeedkiisu ahaa in adeeg la siiyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa ee ku sugan galmudug iyo kuwa qaxootiga soomaaliyeed ee ka soo noqonaya dalalka deriska iyo qaxootiga kale ee dalalka deriska ka imaanaya ee ku sugan halka oo kala shaqayn doona afar wasaaradood oo ka mid ah maamul kasta
sidoo kale waxaa iyaguna kulanka ka hadlay duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug cumar maxamed adiiriye
xafiis baa waxay keer ka qabanaysaa degmada gaalkacyo iyo s s w insha allah kalaa yidhaahdo labadaas inay ay shaqeynaya loo sheegay impact iyo acti si darga iyadoo ka shaqeyn doonaan
ilaahi waa ku mahadsan laakiin waxaa rabaa insha allah taala mashaariicda ayaga ah ee hadda qorshaysan deegaanka laga hegeliyo inka maamul ahaan iyo ka hay-ada ahaanba ee la iska kaashado mar kastana laga lahaado tala joogta ah sidii mashaariicdaasi ay u hirgeli lahaayeen si hufan oo bulshadu uga faa'iidaysato loona hirgeliyo mashaariic tayada oo dalkii iyo dadkii deegaankii waxu qabta marka labaadna insha allahu taala ma waxaanu samayn doonaa oo weliba maamulka gobolka iyo maamulka degmooyinka ay ka shaqayn doonaan hay-adaha kala duwan aan ku wargelinaynaa in ay kormeer joogta iyo la socod joogta ay ku sameeyaan shaqooyinka iyaga kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli dhibaatooyin dhinaca adeegyada asaaska waa nolosha bini'aadamka haysato kumanaan qoys oo barakacayaal ah kuwaasi oo ku nool intooda badan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo